maamulka madaxweyne xasan sheikh uu ka shaqeeyey ku talagalay markuu dastuurkii dibeedidiisii ka gaabiyo sanadkii horesel rabay in la sameeyo markuu dastuurkii wixii ku qoraayo kale ku socon waayey markuu dowlad goboleedyadii dhismaayey ishortaagay si aan federaalnimo dalka uga dhismin haba uga sii daraatee midda jubbaland kadibna markii beesha caalamka ay culays xoog la saadheen wax dhashaan meelo kale wax laga taagtaagay oo asiga puntland wax looga dhisay iyo somalilan markeeda horeba ka bedelan ay tahay arrintuna aan weli dhammaystirayn inay timaado muxuu ahay qarqarka doorashadiiyo waqtiba uusan ka harin inay yidhah wax kale lama hayo four pointy five-ka ha la sameeyo beesha caalamka oo waqti heli lahayd hadduu ka hor samayn lahaa waxna aan maanta saasu ayay jirteen markuu yidhi bishii juulaay sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii wixii lagu ballamay oo ahaa hal cola in qof walba uu kaga qayb galo doorashada soo socota uu yidhi ma samayn karo de maalintaasay rabo ahayd inuu xaajibu meesha isaga tago u yidhahdo anuu fuli kari waayo wixii aan muxuu ahayd ummadda soomaaliya ugu dhaartay u ballan qaaday maanta inuu forbentisaaf la yimaado doorasho ku raadiyo oo aan u aragnay inay tahay cambayn uu doorasho ku doonayo oo ay kaga hor yimaadeen meel anaga keliya anaga keliya maaha laakiin dadka soomaaliyeed oo dhan waxba tari mayso dhowr nin oo isagoo uu gacan siiyey oo baydhabo iyo laga dhisay iyo meesha la yidhaahdo galgaduud iyo axmed axmed maxamed islaan oo isaga muxuu ahaye ciriir ku jira oo afartan kore laga taagan yahay hadalkii uu kismaaye ka yidhi waxaan anagu isleenahay mid shacabka ka soo go-ay maaha intaba laakiin waxa anagu aan ku hadlaynaa waa wax dadkayo wada qabo oo naga dhaba qoosa beesha caalamka iyaday la gudboon tahay say xalkii ugu heli lahayd soomaaliya ugu heli lahayd iyaday la gudboon tahay maxaa yeelay ilaa intii burburku dhacay dadku kala kacay waxay guryahooda iyo degaamada ay ka yimaadeen ku nabadgeliyeen iyo waxay halkaan xiray xoogta ku hayaan kenya iyo meelo badan etoobiya ay ka mid tahay iyo waxay caawinaan ciidamada amniga weli dhammaystiri kari waayey oo soomaaliya iyada ayaanu anagu niri idinkaanba hawsha misaarantahay idinku xalka ka raadsan dhinac kale dhagaa xaggaasaan ugu tuuray annaga xaggaya waa ka riixna anagu markii annaga wax nagu dhiman oo nagu haray majaawi waxaan qaban lahay waa qabanay